alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbaaرك عlى نبيina mحamed وعlى آlه وصaحبه أجمعين qال الإmام البخاaري رحimه الله bab الصلاة في مواaضع الإبل wuxuu baabu yahay الصلاة في مواaضع الإبل salaada lagu tukanayo fي مواaضiع الإبل meelaha geela mawaadicdiisa ah yacni waa moorooyinka geela qaala xadadanaa sadaqatu ibnu lfadl abulfadl qaala akhbaranaa sulaymaan ibnu xayaan qaala xadadanaa cubaydullah can naaficin cubaydullah ibni cabdillaah ibni cumar can naaficin qaala wuxuu yihi ra'aytu ibnu cumara yusallii ilaa baciirih waxaan arkay ibnu cumar radia allahu canhu oo u tukanaya ilaa baciirihi owrkiisa xaggii wa qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yafcalu waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam yafcaluhu asigoo arrinkaas samaynaya alimaamu albukhaari raximahullah xadiid ibnu cumar ayuu wuxuu u deliishaday fii hada albaab markaad baabka fiiriso iyo xadiidka si waadixa isku mutaabaqay maayaan sababtoo ah baabku wuxuu ku saabsan yahay asalaa fii mawaadici alibil xadiidkana wuxuu ku keenay in ibnu cumar radia allaahu canhu uu u tukaday awr xaggiisa mawaadic alibil iyo neef geela oo uu qofku wato ee uu maaragtay xaggiisa u tukado waa kala duwan yihiin laakiin haddana maca daalika waxay ishaaro u tahay haddii hal ama hal neefoo geela xaggiisa uu u tukado inay bannaan tahay sidaasoo kale inuu geela ku dhex tukado ama moorooyinka geela uu ku tukado baabkan waxaa jira axaadiid mutaabaqaynaysa laakiin uusan soo saarin alimaamu albukhaari raximahullah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay can isalaati fii macaaطini اlibil in lagu tukado meelaha geela ama moorooyinka geela in lagu tukado nebigu waa reebay sala allahu calayh wasalam axaadiidta arrinkaa ku cad mausan keenin alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi sababtuna waxaa waaye haadihi alaxaadiid laysat calaa shardihi shardiga bukhaari u degan axaadiidtaasi kuma dhaboobayo maadaama imaamu albukhaari fii saxiixi albukhaari shuruudiisu ay adag tahay axaadiidtaas waa axaadiid saxiixa laakiin haddana maca daalika shuruuddii bukhaari uu degsaday qaar ka mid ah ayuu ka waayey axaadiidtaas saas darteed axaadiidtaas mid ka mida sooma qaadan laakiin baabku ku ishaaray markuu yidhi asalaa fii mawaadici alibil wuxuu ishaarayaa axaadiidta ku soo aroortay arrintaasi oo ku cad laakiin uusan soo saari karin shardigii oo laga waayo dartii ama shuruudda qaar ka mid oo laga waayo taa beddelkeedu wuxuu keenay xadiid ibni cumar radia allaahu canhumaa oo aan waadix ku ahayn laakiin loo deliishan karo in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u tukaday awr xaggii macnaha haddii awr xaggii uu u tukaday waxay la mid tahay asoo mooro geel ama xero geel ku dhex tukaday ayay la mid tahay axaadiidta qaar waxaa ku soo arooray sida axaadiidta hadda aan sheegnay nahyi uu nebigu diiday sala allahu caleyh wasalam can isalaa fii macaatini alibil xadiidkan bukhaari sheegana waxaa ku jirta in nebigu u tukaday ilaa baciirin ibnu cumaraa sidaa sameeyey kadibna wuxuu yidhi waxaan arkay nebigoo samaynaya sala allahu calayhi wasalam laakiin taa waxay tusinaysaa farqiga u dhexeeya hal neef iyo mooro iyo xero geel in lagu tukado hal neef xaggii in loo tukado way ka sahlan tahay in xerada geela lagu dhex tukado ama moorada geela lagu dhex tukado sababtu waa maxay culamada qaar waxay yidhaahdeen geela markuu xeradiisa ku jiro waxaa laga yaabaa inuu dhibaateeyo qofka ku dhex tukanayo maadaama ay ari geelaas uu badan yahay xoolo badan yihiin laakiin hal neef ee uu qofka inta tujiyo u fariisiyo xaggii oo u tukado waxay yidhahdeen way ka darar yar tahay wayna ka dhibaato yar tahay inuu geel badan ku dhex tukanayo sidaa darteed geela badan nahyiya ku soo arooray ama xeryaha geela in lagu tukado laakiin hal neef xaggii in loo tukado nebigaa sameeyey sala allahu calayhi wasalam taa marka waa atafriqa bayna alwaaxidi waaljamaaca min alibil in la kala saaro hal neefoo geela iyo jamaaco geela in la kala sooco jamaacada ama geela faraha badan dhexdiisa waa mamnuuc in lagu tukado ama xerooyinkiisa hal neef xaggii in loo tukadana waa bannaanta cilladu waa maxay bacdu lfuqahaa waxay yidhahdeen cilladu waxaa waaye cilladu waxa waaye bay yidhahdeen najaasatu lmakaan makaanka nijaasadiisa oo waxay yidhahdeen xeryaha geela waa nijaas waxayna ku nijaasoobeen birawhi wa bawli alibil yacnii digada iyo kaadida geela ayuu mowdica ku nijaasoobay sidaa darteedaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u nahayo u diiday neefka geela ou nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggii uu u tukadayna waxay yidhaahdeen markaa ma jirin nijaaso ou qofka ama nebiga calayhi salatu wasalaam uu ku tukanayey maxaa yeele mowdica uu ku tukanayo ma ahan xero geel laakiin geela xaggiisa ayuu u tukado sutrow ka dhigtay jihada geelu u tukaday oo xagga qibladow ka xigay amaa waxay yidhahdeen xeryaha geela in lagu tukado waa xaaraam axaadiistaasaa ku soo aroortay cilladuna waa annajaasa oo makaanka annajaasa waxaan radinaya qowlkooda oo daciifinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oggolaaday bal uu ku tukaday moorooyinka ariga haddii ariga xerooyinkooda uu nebigu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam kuwa geelana uu nahiyey hadday cilladu najaaso tahay muxuu u manci waayey xeryaha ariga in lagu tukado maxaa yeele qolada dhahaysa cilladu waa annajaasa ariga iyo geelu waa iskugu mid oo waxay leeyihiin kaadida iyo digada ariga iyo geelu waa nijaas haddii marka axaadiidta ku soo aroortay fi nahyi fi nahyi can asalaa fi macaatin alibil ay cilladu nijaaso tahay nebiga muxuu ariga ugu ogolaaday calayh isalaatu wasalaam macnaa xeryaha ariga in lagu tukado muxuu rasuulku u fasaxay axaadiidtaasa ayaga raddi ku ah cillada saxiixa ah ay culummada qaybo ka mida ku cilleeyeen sababta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ogolaaday xeryaha ariga in lagu tukado kuwa geelana aan lagu tukan waxay yidhahdeen waa atadarur cilladu waa dhibaato soo gaaraysa qofka musalliga ah ee tukanaya kana soo gaaraysa geela uu ku dhex tukanayo waxaa laga yaabaa bay yidhahdeen geela qaar inuu ku durduriyo ama qofkaasi uu dhibaateeyo geela qaar uu dido dhibaato wuxuu u geysanayaa qofka musalliga qofkuna wuxuu ku jirayaa taxadar iyo is-ilaalin ou geela iska ilaalinayo ama uu ka baqaayo inuu dhibaateeyo salaadiisana ku khushuuci maayo taa marka waxay yidhahdeen waxay keenaysaa hadduu geela dhibaatadiisa ka badbaado xataa inuusan salaadii ku khushuucin maxaa yeelay digtooni ayuu geela uga jiraa cilladu marka waa dhibaatada qofka ka soo gaaraysa hadduu ku tukado xeryaha geela laakiin ariga dhibaatadaasi ma jirtaa xeryaha ariga in lagu tukado dhibkaasi ma looga baqaya dhibkaasi ma jiro maxaa yeele ari dhibaatuu geysanaya ee iska yar oo qofka u geysan karo marka cilladu waa dhankaas ee ma aha nijaaso sida sawaabkaana geela iyo ariga iyo lo-da intaba kaadidooda iyo digadooda midna nijaas maaha waa daahir baabu man sallaa wuxuu baabu yahay qofkii tukada wa qudaamahu tannuurun aw naarun walxaal qudaamahu hortiisa uu yahay tannuurun tinaar aw naarun ama dab aw shay-un ama shay mimaa yucbadu oo ka mida waxyaabaha la caabudo min duuni illaah oo fa araada bihi salaadiisana uu ula jeedo marka allaha subxaanahu wa tacaala fa araada bihi allaah salaadiisana markaa ula jeeda ilaahay darti wuxuu baabu yahay qofkii tukada asagoo hortiisa tinaar ama naar ay ka muuqato jihadii naarta ama jihadii tinaarka ayuu u tukanayaa ama uun shay la caabudo min duuni illaah dabka dadaa caabuda dabka tinaarka ku jira iyo midka caadigaaba dadaa caabuda min duuni illaah dabku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la caabudo min duuni illaah qofkii marka xaggiisa u tukada fa araada bihi allaah salaadiisana ilaahay ula jeeda salaadda uu tukanaya dabka u tukan maayo ilaahay dartii ayuu u tukanayaa macnaha ma bannaan taha way in dhankaa loo tukado wa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi akhbaranii anas ibnu maalik anas ibnu maalik ayaa ii sheegay qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi curidat calaya annaaru naarta ayaa la ii soo bandhigay wa ana usallii anigoo tukanaya waa fii salaati lkusuuf nebiga calayhi salaatu wasalaam asagoo salaatu lkusuuf tukanaya ayuu wuxuu yidhi waxaa la ii soo bandhigay naar ayaa la ii soo bandhigay naartaa la ii soo bandhigay curidat calaya annaar wa ana usalli xadiidkan mucallaqa ah baabkuu daliil u yahay wuxuu daliil u yahay qofka inuu u tukan karo ilaa jihati annaar dab dhinaciisa inuu u tukan karo asagoo salaadda ilaahay dartii u tukanaya wejiga uu ka deliishanaayo alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi xadiidkan waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii naarta loo bandhigay xaggay naartu ka jirtay bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen bandhigga uu rasuulku leeyahay waxaa la ii soon bandhigay naar tusin mayso inay jihada qiblada naarta ka jirtay inay jihada qiblada naartu ay ka jirtay ma tusinayso waxaa dhici karta bay yidhahdeen naartu inay dhinac ka jirtay jihada midigta ama ay ka jirta jihada bidixda haddana baabka muxuu ku saabsan yahay inay naartu qibladiisa jirto oo xaggeeda u tukanayo laakiin riwaayadaha xadiidka ku soo arooray markii la fiiriyo waxay caddaynayaan naartaasi dabkaasi in nebiga uu ka jiray calayhi salaatu wasalaam jihat lqibla dhanka qiblada inay uga baydneed oo fii bacdi riwaayaat wuxuu yidhaahdeen curidat calaya annaar carda hada alxaa'id waxaa laysoo bandhigay dabka ama naarti ayaa laysoo bandhigay derbigan alxaa'id waa beer derbigeeda ballaciisa ayaa laygu soo bandhigo halkaanuu iiga soo muuqday wa fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta annahu rajaca alqahqara markuu nebiga calayh salaatu wasalaam naarta arkay gadaalgadaalu u baxay gadaalgadaal inuu u baxay maxay caddaynaysaa inay naarta qiblada ka jirtay hadday midig ka jirto bidixuu u bixi lahaa hadday bidix ka jirtana midiguu aadi lahaa laakiin inuu gadaal u baxay ou dib uga degay waxay tusinaysaa inay qiblada uga beegneed waana tukanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam taa waxay daliilu tahay marka qofka inuu u tukan karo ilaa jihati naarin ow tannuur laakiin waa haddii ujeeddada u tukanaya ay tahay lilaahi caza wajal qaala xadadanaa cabdullaahi bnu maslama ibnu qacnab alqacnabi can maalikin can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar sanadkan dhammaan waa soo marnay can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi inkhasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tukaday uma qaala kadib wuxuu yidhi uriitu nnaara naarta ayaa la itusiyey falam ara ma arag mandaran mandar iyo wax la fiidhiyo ma arag kal yowmi maanta oo kale qadu weligay afdaca oo ka xun naarta mandar naarta ka daran oo ka xun weligay ma arag buu shaahiidka waxaa waaye uriitu naara naar ayaa lay tusiyey marka nebiga naarta la tusinaya muxuu ku jiray salaaduu ku jiray naartuna waxay ka jirtay jihat lqibla baabu karaahiyati salaati fi lmaqaabir wuxuu baabu yahay karaahiyada salaada yacni inay makruuh tahay in salaada lagu tukado fi lmaqaabiri qubuurta dhexdood karaahiye keliya mee waa xaaraam asalaa fi lmaqaabir qubuurta dhexdeeda in salaada lagu tukado waxaa jira xadiid saxiixa oo shardiga imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi aan soo gelayn ama shardigiisa aan yacni ku jirin hadduu shardigiisa ku jiri lahaana waa soo saari lahaa fi hada almowdic laakiin waa xadiid saxiixa xadiid abi saciidin alkhudri radia allahu canh nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday alardu kulluha masjidun ila almaqbarata walxamaam arlada dhammaanteed waa masjid bimacnaa waa makaan salaa waa meel lagu tukan karo alladoo dhan ila almaqbarata waalxamaam ilaa maqbarada oo qubuurta ah iyo musqulaha mooyaane musqul makaanu salaa ma ahan iyo meel lagu tukado maqbarada iyo qubuurtuna ma ahan meel lagu tukado marka asalaa fi lqubuur ma bannaana laakiin karaahiyada culammada qaar waxay ka cabiraan ama khaasatan culamaau salaf taxriimkay ka cabiraan shaygu markuu xaaraam yahay ayay waxay yidhahdaan waa makruuh qaala xadaanaa musadad ibnu musarhad musadad kunyadiisa waa maxay mucaawiya ya kunyadiisa waa abulxasan qaala xadaanaa yaxya waa yaxya ibnu saciid alqaطaan can cubayd llaahi bni cumar cubayd llaahi bni cumar alcumari cubayd llaahi bni cumar wuxuu la dhashay cabdullaahi bni cumar alcumari cubaydullaah waa musaqaru lismi mukabaru riwaaya cabdullaahi waxay yidhaahdeen waa mukabaru lismi musaqaru riwaaya waa cagsiga walaalkii waa isla dhasheen cubaydullaah cubaydullaahi magacaasi waa tashiiraa ku jira waa cabdullaahi oo la tashiiriye cubayd cubaydullaah magaciisu waa musaqar laakiin riwaayadiisu waa mukabar riwaayadiisu waa mukabar maxay ula jeedaan bimacnaa waa iqa laakiin walaalkii cabdullah magaciisa waa mukabaro musaqar ma ahan laakiin fi riwaaya waa musaqar macnaa waa daciif lxadiid cabdullaahi waa daciif cubaydullaahina waa iqa qaala wuxuu yidhi akhbaranii naaficun can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ijcaluu fii buyuutikum guryihiinna yeela min salaatikum mintu waa tabciidiya cinda alqurtubi raximah llah min salaatikum ay min bacdi salaatikum salaadiinna qaar ka mid a gurigiinna guryihiinna yeela walaa tattakhiduuhaa guryihiinna ha ka dhiganina qubuuran qubuur ha ka dhiganina ijcaluu waxaad yeeshaan fii buyuutikum guryihiinna min salaatikum ay min bacdi salaatikum salaadiinna qaar ka mida guryihiinna yeela salaadiinna qaar ka mida maxaa loola jeedaa waa min bacdi nawaafil salaadaha sunnooyinka qaar ka mida guryihiinna yeela oo guryihiinna ku tukada bacd alculamaa waxay yidhahdeen min bacdi salaati min salaatikum waxay yidhahdeen waa min bacdi alfaraa'id salaadaha waajibka qaar ka mida guryihiinna ku tukada ayaa loola jeedaa bay yidhahdeen oo sababta faradka guryaha loogu tukanaya waa maxay waxay yidhaahdeen si qofka yani si ay kugu daydaan dadka guriga jooga aysan waajibka ku ahayn inay jamaacada ka soo qayb galaan sida xaaskaaga iyo wixii dumar ah aad mas-uul ka tahay gurigaaga ku nool ayagu inay jamaacada soo xaadiraan waajibkuma ahan si ay kugu daydaan marmarka qaar salaada faradka guriga ku tuko sawaab miya tafsiirkaasi tafsiirkaa sawaab ma ah salaada faradka ah ragga waxaa ku waajiba inay jamaacada ka qayb galaan oo meeshii laga adima ay aadaan waa waajib salaatljamaaca in la xaadiro laakiin min salaatikum waxaa loola jeedaa min bacdi nawaafil sida culimo fara badan ay ku fasireen oo uu ka mid yahay alimaamu الnawowi raximah اllah wاlqurطubi iyo kayrkoodba min salaatikum ay min bacdi salaatikum wa hiya اnawaafil ay min bacdi اnawaafil sunnooyinka qaar ka mid a walaa tattakhiduuhaa guryaha ha ka yeelanin oo ha ka dhiganina qubuuran qubuur ha ka dhiganina xadiidkan iyo baabka maxay tahay munaasabada ka dhexaysa guryaha qubuur ha ka dhiganina macnaheedu waa maxay alqubuur laa yusallaa fiiha qubuur laguma dhex tukado wa qubuur laguma dhex tukado guryihiinna sida qubuurtee ha ka dhiganina maxaa yeele haddaad guryihiinna ku tukan weysaan waxay noqonaysaa kalmaqaabir sababtuna waxa waaye qubuurtan lagu tukan sidaasaa xadiidka iyo baabka munaasabada ka dhexaysa ay tahay xadiidka marka uu caddaynayaa qubuurta inaysan ahayn makaanu salaa meel lagu tukado ma ahan almaqaabir baabu salaati fii mawaadici alkhasfi waalcadaab wuxuu baabu yahay salaada lagu lagu tukanayo fii mawaadici alkhasfi meelaha dhulgariiradu ay ka dhaceen waalcadaabi iyo cadaabka wayudkaru waxaa la sheegaa ana caliyan radia allaahu canh kariha salaata inuu nacay inuu ku tukado ama uu karaahiyaystay salaadda inuu ku tukado bikhasfi baabil baabil meesha la yidhaahdo inuu ku tukado yacnii khasfigii ku dhacay meesha la yidhahdo baabil bikhasfi baabil wuxuu ula jeedaa alkhasf alladii bibaabil baabil waa ismu mowdic khasfigii iyo dhuldilaac iyo dhulgariirkii ka dhacay meesha la yidhahda baabil mowdicaas inuu ku tukado cali radia allaahu canhu waa karaahiyaystay raallina kuma ahayn xaafid ibn xajar raxmat ullahi caleyh wuxuu yidhaahday hada alahar rawaahu ibn abi shayba min ariiqi cabdillaah ibna abilmuxil aharkan ahar cali radia allahu canh ee alimaamu albukhaari raxmat ullahi caleyhi uu ku wariyey bisiiqati altamriid wa yudkaru yudkaru waa siiqatu tamriid wuxuu yidhi waxaa wariyey ibn abi shayba waa fii musanafihi min ariiqi cabdillahi ibni abilmuxil wa huwa bidami lmiim وksr المهmlة waa xaada وتشhdيid الlaam iyo laamtoo la shidayo qaala wuxuu yidhi cali radي الlaه عanه ama qaala wuxuu yidhi cabdالlahi بn abi الmuxil kunaa maca caliyin cali ayaan la soconnay famararnaa waxaan soo marnay calى اlkhasfi اladii bibaabil khasfigii aladii kaasoo bibaabil meesha la yadhaha baabil ku sugnaa waa dhulgariir hore uga dhacay falam yusalli kumuusan tukan cali radي الlaه canه halkaa xatىa أjaazahu ilaa uu dhaafay ay tacaddaa ajaazahu macnaheedu wuxuu yidhi waa tacaddaa ilaa uu gudbay uu dhaafay muusan tukan cali radia allahu canhu wuxuuna diidaya inuu mowdicaas ku tukado wa min ariiqin ukhraa ariiq kale oo aharkan uu leeyahay can cali radia allahu canh qaala wuxuu yidhi maa kuntu liusalliya fii ardin anigu ma ihi buu yidhi mid ku tukanaya fii ardin dhul khasafa allaahu bihaa ilaahay subxaana wa tacaala uu khasfi ku riday dhul ilaahay subxaana wa tacaala uu dhulgariir iyo yacni dhul dildilaac uu ku riday anigu ku tukan maayo alaaa miraarin saddex jeer alaaa miraarin macnaheed waxa waa ku tukan maayo ku tukan maayo ku soo celceliyey alaaa miraar ma ahan khasfigaa saddex mar ahay ma aha ee asiga hadalku ku celceliyey saddex jeer inuusan ku tukanayn ayuu adkeeyey cali radi allahu canh hadalkiisana saddex jeer uu ku celiyey wa rawaahu abu daawud marfuucan min wajhin aakhar can caliyin radi allahu canh wa lafduhu lafdigiisuna wuxuu ahaa nahaanii xabiibii sala allahu calayhi wasalam kan waa marfuuc aharku waa mowquuf uu ahaa riwaayadda abu daawud raximah llah waa marfuuc xaafidku wuxuu le wa rawaahu abu daawud marfuucan min wajhin aakhar can caliy walafduhu lafdigiisuna waxa waye nahaanii xabiibii sala allahu calayhi wasalam xabiibkaygu wuxuu iga reebay an usalliya fii ardi baabil ardi baabil inaan ku tukado fa innahaa maxaa yeelay arladaasi malcuuna waa mid lacnadan waa mid ilaahay lacnaday subxaana wa tacaala fii isnaadihi dacfun xadiidkan wuxuu yidhahda sanadkiisa dacfiyaa ku jira marfuuc waa daciif almarfuuc waa daciif laakiin ahar cali radi allahu canhu ay mowquufka ah waa saxiix قال xdثna إسmاعيiل بن عبد الله إسmاعيiل بن عبد الله wa إسmاعيiل بن عبد الله بن أبي أويس بن أخti مالك قال xdثnيi مالك إmاaم dاr الهiجرة wa mعروف mالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yhi لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ha u gelina kuwan la cadaabayo ilaa an takuunuu baakiina ilaa inaad tihiin kuwa oynaya mooyaane fain lam takuunuu baakiina haddii aadan ahayn kuwa oynaya falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina laa yusiibukum yuusan idin asiibin maa asaabahum wixii ayaga asiibay wixii ayaga asiiboo kale yaysan idinku dhicina kuwaan la cadaabayo yaan loo gelin buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam yaan loo gelin si aysan idin asiibin maa asaabahum ilaa adinkoo oynaya oo aada uga xun waxa ay sameeyeen iyo kufriga iyo gaalnimadii ay ku jireen iyo ilaahay subxaana wa tacaala halaagga uu halaagay adinkoo ka murugaysan oo oynaya mooyaane ha u gelina haddii aad u gashaan waxaa laga yaabaa inay idin asiibto maa asaabahum haddii aad gashaan adinkoon oynaynina waxaa laga yaabaa inay idin asiibto wixii asiibay falaa tadkhuluu calayhim laa yusiibukum laa yusiibukum waxay culummadu ku fasireen ay lianlaa yusiibakum si aysan idin asiibin aysan idinkugu dhicin maa asaabahum wixii ayaga ku dhacay ee asiibay baabu salaati fi lbiica wuxuu baab yahay salaada lagu tukanayo kiniisadda dhexdeeda macnaha ma bannaan tahay inaad salaad ku tukato kiniisad dhexdeeda albiica waa macbadu nasaara waa nasaarada meesha ay ku cibaadaystaan waa kiniisad wa wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi innaa laa nadkhulu kanaa'isakum annaga kaniisooyinkiinna geli mayno min ajli tamaaiil sawirada awgood allatii sawiradaas allatii fiiha suwar tamaaiishaas ama yacni taallooyinka atamaaiil waa taallooyin allatii taasoo fiiha suwaru sawiradu ay ku sugan yihiin wa kaana ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu ahaa yusallii mid ku tukada fi lbiica kaniisad dhexdeed hadday salaadi ku qabato hadday salaadi qabato waa ku tukan jiray ilaa biicatan ilaa kiniisad mooyaane fiihaa ay ku dhex sugan yihiin tamaatiilu taallooyin taallooyin iyo sawiro oo ay sawireen dadkii markaa ayaga saalixiintooda ah ayay inta badan ku dhex sawiraan ama ay ku dhex sameeyaan kanaa'istooda marka kiniisad noocaasa hadduu arko kuma dhex tukan jiri ibnu cabbaas radia allahu canhu qaala xadaanaa moxamed ibnu salaam ahar cumar radia allahu canh ee mucallaqa ah sheikha raxmat ullahi wuxuu yidhi waqaala cumar innaa laa nadkhulu kanaa'isakum annaga kaniisooyinkiinna geli mayno aharkan xaafid ibn xajar wuxuu sheegay alimaam cabdurazaaq alsancaani inuu soo saaray asigoo mawsuula cabdurazaaq asancaani fii musannafihi min dariiqi aslam mowla cumar qaala lamaa qadima cumaru shaam markuu cumar shaam yimid sanaca lahu rajulun min annasaara طacaaman nin nasaarada ka mid ah ayaa cumar wuxuu u sameeyey cunno martiqaad wa kaana min cudamaa'ihim ninkaasi nasraanigaana wuxuu ka mid ahaa min cudamaa'ihim ay min cudamaa'i nasaara nasaarada kuwooda waaweyn iyo odayaashoodu ka mid ahaa wa qaala wuxuu yidhi nasraanigii uxibbu waxaan jeclahay an tajii'anii wa tukrimanii inaad ii timaadidood i karaamayso cumarow saasaan rabaa buy oo aan cunnada aan kugu marti qaaday aad iga aqbasho fa qaala lahu cumar cumar wuxuu yidhi innaa laa nadkhulu kanaa'isakum annaga kanaa'istiinna ma galno min ajli suwar allatii fiiha sawirada ku dhex sugan darteed ayaanan u gelin buu yidhi kiniisadihiinna yacnii wuxuu ula jeedaa attamaahiin aharka markaa asoo dhammaystiran sababta cumar radia allahu canhu hadalka u yidhi waxaa soo saaray alimaam cabdurasaaq asancaani raximah اllah qaala xadaanaa moxamed ibnu salaam qaala ahbaranaa cabda waa cabda ibnu sulaymaan hadda ka horna waa soo marnay can hishaam bni curwa can abiyi can caaishata radia allahu canha ana uma salamata dakarat lirasuuli illaah sala allahu alayh wasalam ummu salama nebiga waxay u sheegtay kaniisatan kaniisad ra'athaa ay ku aragtay biardi alxabasha dhulka xabashida yuqaalu lahaa kaniisadaasi waxaa la yidhahdaa maariya fadakarat lahu waxay u sheegtay maa ra'at fiiha waxay ku aragtay min asuwari oo sawiro ah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasi qowmun waa qolo idaa maata fiihim alcabdu saalix hadduu dhexdooda ku dhinto addoon saalixa aw rajulu saalix ama nin saalixa hadduu ku dhex dhinto banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisa waxay ka duldhisayaan masjid wa sawaruu fiihi waxayna ku sawirayaan tilka suwar sawiradaasi ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan weeye cinda allah ilaahay subxaana wa tacaala agti baabun baabun waa ka faslin baabka hore ula socdaa xadaanaa abulyamaan alxakam bnu naafic قال أخبرنا شعيب عبد الرشيد يا وي شعيب شعيب ابن من أديك عبد الرشيد شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة مقعي دينار عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا وحي رادين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مركي النبي عليه الصلاة والسلام غيرو أي كسو دكتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحا كسو دقي ومحذوف أي الموت معنى غيرو مركي كسو دكتي طفق نبي عليه الصلاة والسلام وحو قدقلي يطرح خميصة له mara uu lahaa inuu ku tuurayo calaa wajhi wejigiisa inuu wejiga mara saaranayo fa ida اqtama biha hadduu maradii ku caburmo kashafahaa can wajhi wejigiisau ka faydaya waa lishidat اlwajac xanuun aad u daranahaya nebigu sala اllahu alay slam maradu marna wejiga saartaa marna ka qaadaa markuu wejiga saarto waa ku caburmaya markaasuu haddana iska qaadaya kashafahaa can wajhi faqaala wuxuu yidhi wahuwa kadalik asoo sidaa ku sugan xaalkaas asoo ku sugan xanuunkaas daran uu hayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sakaraatulmowtkii uu hayo haddana maca daalika warkan inuu yidhahdo kama gaabin warkan dardaaran uu ka dhigan yahay wuxuu yidhi lacnatullaahi cala alyahuudi waannasaara yahuudiya nasaara allaha lacnado ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim qubuurta ambiyadooda ayay waxay ka dhigteen masaajida masaajid ayay ka dhigteen yuxadiru nebigu wuxuu ka digayaa maa sanacuu wixii ay sameeyeen ayuu ka digayaa warkan macnihiisu waa maxay qabrigayga yaan masjid laga dhigan waayo warkan waa dardaaran uu ka dhigan yahay wuxuu nebigu sala allah alay slam yahuudiya nasaaro u lacnadayaa arrintaana uugu cilaynayaa sababtuu u lacnaday waa inaan dariiqooda la marin markuu lacnaday ayuu wuxuu sheegay waxay ku xun yihiin wuxuu yidhahday ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid qubuurtii ambiyadooda ayay masaajid ka dhigteen lidaalika waxay muteen lacnad idan saxaabadu way fahmeenoo waxay yidhahdeen yuxadiru maa sanacuu wuxuu nebigu ka digayaa sala allahu calayh wasalam wixii ay sameeyeen yahuudiya nasaara ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisa waa ka ilaaliyey in la caabuda min duuni illaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay qabrigiisa waa ka xafiday in la caabudo min duuni illaah in laga dhigto masaajid in laga dhigto meel lagu cibaadaysto in laga dhigto mid la caabudo nebiga calayhi salaatu wasalaam min duuni illaah ilaahay waa ka ilaaliyey subxaana wa tacaala lidaalika dadka qubuuraha caabuda ama mawtada barya hadday heli lahaayeen qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam kama gaabiyeen wax badan oo munkaraad oo shirkiyaadana way samayn lahaayeen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qabrigiisa ka xafiday waana laga ilaaliyaa haddii xaj iyo cumro loo tago qof walboo xajinaya ama cumraysanaya waxaan salaan ahayn looma ogola waxaa keliya loo ogol yahay inuu qabriga nebiga salaamo sala allahu calay wasalam kana sii gudbo intaa wax dheeraada ka dheeraada qofkii damcaa inuu sameeyo qoortaa la qabana waa la gudbina horaa loo kaxaynaya dad badan oo cawaama oo muslimiina oo juhaala oo fara badan oo waxaa jira aaminsan in qabriga nebiga calayi slat slam la isku masaxo in wax la weydiisto in lagu tawasulo nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda mowtihi in waxyaabo loo nadaro la weydiisto kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam yani kuwaan ambiye ahayn bal qaarkoodna aan saalixiin ahayn ayay caabudaan min duuni illaah oo qubuurtooda wax la weydiistaahoo loo safraa maxaad u malaynaya marka qabrigii nebiga calayh salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacala waa xafido waa dhowre rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waa ka digay yuxadiru maa sanacuu lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can ibni shihaabin can saciid ibni lmusayab saciid ilmusayab waa sayidu taabiciina fi lcilmi ma aha fi lfadli sayidu taabiciina fi lfadli waa uways alqarani can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuud yahuud allaha lacnado qaatala waa bimacnaa lacna kelimadda qaatala dhowr macno ayay ku timaadaa fi luga lacnadu waa ka mid qutila alkharaasuun ay waa lucina waa la lacnaday qaatala allahu fulaanan marna waa bimacnaa lacna mararka qaarna waxaa lagu fasiraa bimacnaa qatala bimacnaa allaha dilo fulaan allaha dilo qaatala allahu alyahuuda yahuud allaha lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim qubuurta ambiyadooda waxay ka dhigteen masaajida masaajid ayay ka dhigteen axaadiidan uu keenay alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayh waxay tusinaysaa yahuudda iyo nasaarada macaabidooda inay ka dul dhisan jireen qubuurta ambiyada iyo dadkooda saalixiinta taa macnaheedu marka waxaa waaye meel lagu tukada maaha meel ay sawiradii dhigayaan taallooyin ay ugu talagaleen ama ay leeyihiin waa taallooyin ka tarjumaya dadkii saalixiinta ahaa oo ay caabudayaan min duuni illaah ayay waxay dhigaan kanaa'ista iyo macaabidda ay ku cibaadaystaan yahuudda iyo nasaarada waana midda keentay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhahdo ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah markuu sheegay waxa xun ay samaynayaan kuwaasi waa kuwa ugu sharta badan khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala alla agtii axaadiida marka waxaa ku jirta kanaa'istooda inay tamaaiil iyo sawiradaas leeyihiin lidaalika cumar radia allahu canhu diiday inuu ku tukado ama uu guda galo kanaa'istooda waa diiday inuu ku tukado ama u dhex galo wuxuuna yidhi laa nadkhulu kanaa'isakum min ajli atamaaiil cilladii buu sheegay haddii marka tamaaiishaas aysan jirin kiniisaddaasna aysan ku dul aanin qubuur saalixiin sawiro iyo tamaaiilna aysan ku dhex sugnayn ibnu cabbaas radia allahu canhu waa ku dhex tukaday salaadda lagu dhex tukadana waa salaad saxiixa oo waa ansaxaysaa laakiin culammada qaara waxay leeyiin waa makruuha waa laga fiican yahay in lagu tukado laakiin hadduu qofka ku dhex tukado ujeeddada u tukanayana ay tahay lilaahi caza wajal tamaaiil iyo taallooyinna aysan lahayn salaadaasi waa salaad saxiixa amaa hadday qubuur ku dhex taallo haddii masaajidii muslimiinta la diiday hadday maqaabir ku dhex taal min baabin awlaa waa maxay waa alkanaa'is inaan ayagana lagu dhex tukan karin oo ay bannaaneen in lagu dhex tukado wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin